iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka xooggan ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa burburay iskudayo lagu doonayey in lagu dhexdhexaadiyo madaxda sare ee maamulkaasi gaar ahaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iskudaygaasi oo labadii maalin ee ugu dambeysay ay wadeen xubno xildhibaano labada aqal baarlamaanka federaalk ka tirsan oo halkaasi ku sugnaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa islamakaana waday wadahadallada lagu dhexdhexaadinayo madaxda sare ee maamulkaasi galmudug ee khilaafku hareeyey ayaa waxay soo saareen warmutiyeed ka kooban ilaa toban qodob ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ay la kulmeen muddadii labada cisho ay ku sugnaayeen magaalada cadaado xildhibaan maas salaadoo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa saxaafadda u aqriyey qodobadaasi wafdi ka kooban xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadoodu tahay dowlad goboleedka galmudug waxay booqasho howleed ku yimaadeen caasimadda kumeelgaarka ee cadaado toddobiyolabaatankii bishii sebteembar safarkaasoo ujeeddadiisu ahayd xal u helidda ismaandhaafka soo kala dhex galay hoggaanka sare ee galmudug labo wafdiga xildhibaanadu waxay kulamo gaar ah la qaateen madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen saddex sidoo kale xildhibaanadu waxay kulamo gaara la yeesheen odayaasha dhaqanka galmudug iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaasoo dareen iyo walaac ka muujiyey isqabqabsiga siyaasadeed ee hoggaanka saree galmudug kaasoo ka soo ifbaxay iyagoo ku teliyey in maamulka la heshiisiiyo muujiyeyna in aysan aqbali karin qalalaaso siyaasadeed oo dibadda laga soo abaabulay sidoo kale warmutiyeedka ayaa waxaa lagu sheegay in markii hore ay ku guulaysteen inaysa soo horfariisiyaan hoggaanka sare ee galmudug ee ay xurguftu dhex taallo hase ay u wada hadlaan waxay xildhibaanadu sheegeen in madaxweyne xaaf uu aqbalay tala soo jeedintoodii ahayd wadahadalka halka madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii ay diideen inay ogolaadaan afuridda wadaxaajoodka ay wadeen kadib markii wadahadallo dheer aan la yeelanay dhinacyadii khilaafku u dhexeeyey waxaan ku guulaysanna markii hore in aan isi soo hor fariisanno hoggaanka ugu sarreeya galmudug iyaga oo iskaga garaabay tabashooyinkii shakhsiyadeed ee ka dhexeeyey muddadii ay wada shaqaynayeen intaasi kadib waxaan dadaal dheer ku bixinnay sidii xalkama dambaysa loogu heli lahaa isafgarawaaga ka dhashay kala aragtiduwanaanshaha madaxda galmudug ee dhanka maamulka iyo siyaasadda lix waxaan ka codsannay labada dhinac inay noo tala dhiibtaan si aan xal uga wada gaarno khilaafka siyaasadeed iyo midka maamul nasiib wanaag madaxweyne axmed ducaale geelle waa inaga oggolaaday inuu u hoggaansamo tala soo jeedinta xildhibaanada iyo wixii go'aammo ah oo xal ay u arkaan intaba waxa ayaan darro noqotay in dhanka kale oo kale ah madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa labaad ay diideen inay oggolaadaan furidda wadaxaajoodka iyaga oo ku adkaystay inay xal u arkaan in madaxweyne axmed ducaale geelle u hoggaansamo go'aankii baarlamaanka galmudug kii sebteembar
sidoo kale xildhibaanada ayaa waxay sheegeen in dowladda dhexe ee soomaaliya ay faragelin weyn ku hayso arrinta galmudug cadaadana la geeyey siday yidhaahdeen shakhsi musharaxa oo ay sheegeen in dhanka villa soomaaliya laga keenay laguna bixiyey hantida qaranka wafdiga xildhibaanada waxa uu dul istaagay xaqiijiyeyna in mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya iyo dad u adeegaya si qaawan faragelin ugu sameeyeen duminta maamulka galmudug iyaga oo soo abaabulay musharax madaxweyne oo lagu maalgeliyey hantidii qaranka islamarkaasna ciidamadii qaranku ilaalinayaan taas oo wiiqaysa kalsoonida iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladda galmudug sideed waxaa inoo caddaatay in iskudaygii xilkaqaadista madaxweynaha galmudug lagu qabtay hoteel u karaysan murashaxaasi aysanna shir guddoomin guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisi sagaal waxaan xaqiijinnay in maleeshiya beeleedyo iyo hub fara badan oo ay wataan oo aan ka amar qaadan maamulka galmudug ay hadda si muuqaal xoog leh ugu sugan yihiin magaalada cadaado taasoo sababi karta
ugu dambayntii waxay baaq iyo tulooyin u soo jeediyeen waxgaradka iyo odayaasha galmudug inay u istaagaan ilaalinta ammaanka deegaanadaasi islamarkaana ay siyaasiyiintu ay tahay khilaafkooda inay wadahadal ku dhammeeyaan waxaa inoo soo ifbaxay markaan aragnay xaaladda amni bini'aadannimo ee deegaanka ka jirta iyo xaaladda siyaasadeed ee sii kala fogaynaysa maamulka galmudug waxaan soo jeedinaynaa talooyinka soo socda kow waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer galmudug sida odayaasha dhaqanka culimo udiinka ganacsatada haweenka dhallinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada inay u istaagaan ilaalinta amniga iyo xasilloonida deegaanada galmudug labo sidoo kale waxaan mas-uuliyiinta galmudug u soo jeedinaynaa inay u guntadaan in khilaafkooda ay ku xallistaan wadahadal deganaan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug maxamed cabdi xaashi oo waraysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa xaqiijiyey inuu burburay wadahadalkii xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ay ku dooniyeen inay ku dhexdhexaadiyaan labada dhinac isagoona sheegay in lagu guulaystay in la xaliyo tabashada shakhsiga ahayd ee halkaasi ka jirtay laakiin lagu guuldaraystay siduu yidhi wadahadalka qaybta labaad ee ku aadanaa in fikirka dowladda dhexe ee soomaaliya ka qaadatay arrimaha dhanka qalyijka ay raacaan taasoo uu yidhi in guddigu ay u sheegeen in arrintaasi iminka aanay u socon sidoo kale dowladda ee federaalku ee xildhibaanada waawaanta waday ay ku eedeeyeen inay faragelin ku hayaan arrinta galmudug ayaan wax hadla ka soo saarin eedayntaasi